بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله wuxuu hi sheekhu raximah اllah arkaanu sowm arkaanuhu soonka arkaantiisu halaaثatu ashyaa saddex shay weeyaan niyatun ay axaduhaa niyatun midkood waa niyo weeyi leylan habeen markaasi la niyoodo likulli yowmin niyadaasoo likulli yowmin maalin kasta u sugnaatay fi lfardi ay fi sowmi lfardi soomka waajibka ah wa tarku muftirin ka labaadna waa tarku muftirin waxaa soonka jebinaya ka tegitaankiisa weeye daakiran xaalow yahay mid xusuusan mukhtaaran oo doortay oo aan la qasbin gayra jaahilin jaahil aan ahayn jaahilkaasoo macduurin loo cudur daaray wa saa'imun ka saddexaadna waa saa'imun qofkii soomanaa wey in la helo isagana marka saddexdaas ayaa arkaan u ah soonku intaa waa in la helo niyada iyada waynu garanaynaa horena waynu soo tilmaanay waxaa u daliila inama alacmaalu binniyaat habeenkii baa la niyoonayaa waxaa shardiya niyada waxaa u shardiya in habeenkii ay dhex dhacdo soonka faralka ah soonka waajibka ah waaa la waxaa la niyoonayaa habeenkii waxaa u daliila xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam man lam yubayit asiyaama min alleyli qofkaan habeenkii aan ku baryin soonka falaa siyaama lahu soon ma leh riwaayada kale man lam yujmic asiyaama qabla alfajri waaga dilaaca fajirka ka hor qofkaan soonkii aan niyoonin soon ma laha marka in habeenkii la niyoodaa soonka waajibka ah ee faralka ah waa waajib waay soonka sunnaha isaga uu ku baxayaa meesha oo soonka sunnaha maalintii waa la niyoon karaya maalintii waa la niyoon kara laakiin soonka waajibka isaga maya marka wuxu uhi arkaanuhu soonka arkaantiisu halaatat ashyaa saddex shay wey niyatun ay axaduhaa niyatun midkood waa niyo weeyi niyada weeyaan in la niyoodo leylan habeen habeen in la niyoodo likulli yowmin maalin kasta fi lfardi fi somi lfardi maalin kasta waa la niyoonaya marka maalin kasta habeenkii waa lasii niyoon doonaa soonka faralka soonka faralka ah maalin kasta habeenkii ayaa lasii niyoon doonaa oo maantao kale xalay baa la niyooni beri oo kale caawa la niyoon doonaa habeenka habeenkuna laga bilaabo gabalka dhicitaankiisa ilaa inta waaw ka dilaacayo intaas weeyaan intaas ayuu qofku xilliga uu doono ka niyoon doonaa habeenka qeybta horu niyoon doonaa habeenka qeybta dhexe habeenka qeybtiisa dambe intaba way u banaantay wa tarku muftirinka labaadna waxa weeyaan tarku muftir wixii soonka jibinaya oo laga tago waxyaabaha soonka buriya oo laga tago ilaahay baa wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayt اlabyadu min alkhayط اlswad min alfajr uma atimu الsiyaama ila lleyl ilaa habeenkii waa soon kala dhamaystiray waaga dilaaciisa laga bilaabo ilaa iyo gabaldhaca soonka waxa weeyaan waxaa soon lagu bixiyey waxaa laga istaagayaa waxyaabaha soonka jebinaya waa laga hafeysanaya imsaak waa laga joogsanaya wey oo laga afiisanay daakiran xaalow yahay mid xusuusan marka waxyaabaha soonka jebinaya qofka hadduu la yimaado isaga oo xusuusan oo aan la qasbin soonkiis waa jabaya waxaa ku baxay isagii oo is-ilowsan soonkiisa jabi maayo liqowlihi tacala rabbana laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na waxaa kale rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam man nasiya wahuwa saa'imun faakala aw shariba falyutima sawmahu fainamaa acamahu llahu wa saqaahu qofka is-ilaawa isagoo sooman dabeetana wax cuna ama caba soonkiisa ha dhamaystiro ilaahay baa quudiyey oo waraabiyey marka waa daakiran qofkii ilowsanaaba ku baxay mukhtaaran doortay oo aan la qasbin haddii lagu qasbo waxyaabaha soonka jebinaya iyadana soonkiisa ka jabi maayo waxaa u daliila ina allaha tajaawaza can ummati alkhata wاlnisyaan wama stukrihu calayhi wixii lagu qasban ilahay waa ka dhaafay subxaanahu wa tacaala hayra jaahilin kaasoo aan jaahil aan ahayn macduurin loo cudur daaray qof aan jaahilka ahayn ya yacni waxyaabaha mufatiraadka ah waa inaanu ahayn mid jaahilka ah hadduuna geranaynba waxaan soonku inuu jabiyo dabeetna uu la yimaado soonkiisa iyadana jabi maayo waxa uu la mid yahay kii ilowsanaa oo kale ayaa uu la mid yahay waay marka wuxuu nigu yihi jaahilin macduurin loo cudurdaaray cudurdaarkaas muxuu noqonayaa waa qof hadda soo islaamay islaamnimada ku cusub ama wuxuu ku barbaaray baadiye fog oo waxa weeyaan culimmada ka fog ayuu ku barbaaray marka wax fara badan oo sharaacida diintaaba ka qarsoon aanu garanayni kaasi markaa jahligiisa cudurdaar buu leeyay ma waxaa jira jahli aan cudurdaar lahayn haa qofka dadka mus ku dhex nool magaalooyinkii muslimiinta ee culimmaduna ay joogeen ee weydiin karayey culimmadii su-aasha ay uga jawaabi karayeen amaba baran karayeyba isaga loo cudurdaari maayo waa muqasir waa gaabiyey ninkaas marka maadaama oo uu culimmadu u tegi karayo ka baran karayo weydiin karayo ay u suuragal tahay inuu garan waayaa taqsiir bay ku tahay sidaa ogeed isaga loo cudurdaari maayo cudurdaar yeelan maayo kaa cudurdaarka yeelanaya waa qofka isagu islaamnimada ku cusub ee hadda soo islaamay aan garanaynin ama qofka baad meel fog ku noolaa oo culimmadu ay ka fog yihiin sharaa'ic diintuna ay qarso ka qarsoomi karayso marka jahliga loo cudurdaarina waa kaas wey waay marka mesha waxa naga soo baxay soonka soonka waxyaabaha jebiya qofka la yimaada soonkiisu wuxuu jabayaa marka saddex arimood laga helo awalan an yakuuna caaliman daakiran mukhtaaran saddexdaas wey caaliman jahligaa imikana sheegna wey hayra jaahilin macduurin ya waa ynu garanay ina xaaraanta waxaanu soonku inu jabinaya waa ynu garanay waxaa ku baxa qofkaan garanay jaahilka ahaa jaahilkiina maxaynu qaybinay laba mid loo cudur daaray iyo mid aan loo cudur daaraynin ka loo cudur daaraya laga warramay marka ka aan loo cudur daaraynin isagu soonkiisu waa jabay loo cudur daari maayo waa inaga kaana kaana timaani weeyaan daakiran waa inuu qof xusuusan ama caamidan badh haddaad doontid caamidan uu qastiyey ma ilowsana waxaan soonka inuu jabinayo u garanaya ogaanna uu cunaya ama ogaan buu la imanaya mukhtaaran doortay oo aan la qasbin saddexdaas waa in la helo wey wa saa'imun wuxuu ka dhigay markaa rugni buu ka dhigay waxa weeyaan soonkii qofkii soomanaa in la helo saa'im kii soomanaa waa in la helo waay wayajibu maca alqadaa'i wayajibu maca alqadaa'i qallaha la jirkiisa waxaa waajibi doona lisoomi soomka markaasi la qalaynayo waxaa waajibaya alkafaaratu alcudmaa kafaarada weyn iyo watacziiru tacziir ayaa markaa u waajibaysaa calaa man cid ayay ku waajibaysaa afsada sawmahu soonkiisii ku fasahaadiyey fii ramadaana ramadaan dhexdeeda yowman kaamilan maalin dhammaystiran bijimaacin jimaac markaasi ku fasahaadiyey taamin jimaac taama ahima bihi uu markaasi ku dambaabay ahima bihi uu ku dambaabay lisowmi bisababi soom soonka sababtiisana markaas waxa weeyaan uulayin ama soonka sababtiisa ah waay soonka dartii weeyaan halkan wuxuu inooga warramaya sheekhu soonka haddii uu qofka ka jabo ama soonkiisa uu buro waxaa laga doonayaa soonkiisaasi inuu qallayo laga rabo qofka hadduu soonku ka jabo maalin soonkeed hadduu jabo maalin ama labo ama saddex hadday maalmaha uu soomanaa marka waxa weeyaan wax ka mid ay ka jabaan oo ay ka buuraan waxaa laga rabaa maalintaasi ama maalmahaasi soonkiisa uu jabay inuu qalayo qale keliyun ba laga don wax kale lagama doonay waay tusaale ahaan qof baa wax cunay isagoo og inay xaaraan tahay soonka uu jabinayo isxusuusan oon isiloosanayn aan laguna qasbin soonkiisa waa jabay maalintaasi waana ku dambaabaya waana ku dambaabaya inaan ogaanku sameeyan kana iyo cudurdaar la-aane maxaa laga doonaya marka laba arrimood inuu toobad keeno inuu u dambaabe waxaa kale laga doonayaa inuu maalintaa qallayo qalle keliyan ba laga rabaa marka laga yimaado toobadda waxyaabaha soonka jabiya qallun baa lala iman doonaa marka laga reebo hal shay halkaa shay waxa weeyaan waxyaabaha soonka jabiya waxaa ka mid a jimaaca iyo galmada fi nahaari ramadaan jimaacu soonka waa jabiya qofka soonkiisii ku jabiyey biljimaac waxaa laga doonayaa qallaha waxaa u raacaya alkafaarat lcudmaa qallihii waxaa u raacaya in maalinta qallaheeda waa laga doonayaa kafaara laga doonaya kafaaro ayaa laga doonaya waana kafaaro weyn weeyaan saa u sheekhu noo sheega alkafaarat lcudmaa tacziir buu raaciyo tacziirka dee imaamka tacziiraya oo qofka noocaas oo kale a waa la edbinayaa waa la edbinaya xoogaa waa la karbaashi toban jeedal iyo shan jeedal iyo waxba lagu dhufan doona kafaaraduna waxa weeyaan marka hore inuu addoon xoreeyo haddii uu waayo addoonka xoreyntiisa addoon u xoreeyo hadduu waayo laba bilood oo isku xiga ayaa uu soomi doonaa waxbaan loo dhexaysiin hadduu taana kari waayo lixdan miskiin ayuu quudin doonaa icaamu sitiina miskiina waay marka way kala horeeyaan addoonka horeeya addoonka marka la waayo ayaa waxaa imanaya soonka soonka marka la kari waayo ayaa waxaa imanaya icaamka masaakiinta la quudinayo kafaatulcudma marka ugu jeeda sheekhu waa sidaa weeyaan laakiin quyuud buu inoogu daray eela soco waxa weeyaan kafaaradu waxay gaar ku tahay bisha rabadaan waa qof soonkiisii jebiyey jimaaca ku jebiyey soon ramadaan bishii ramadaan dhexdeedii ayuu ku jebinaya maxaa ku baxay ramadaanta wixii aan ahayn ramadaanta wixii aan ahayn ba ku baxay matalan qof baa musaafir buu ahaa maalmaan lagu yeeshay ramadaana maalmihii ramadaan buu qalaynayaa isagoo qalaynaya ayuu jimaac la yimid soonkiisu waa jabaya kafaaro ma laga doonaya maya kafaarada waxay gaar ku tahay ramadaanta un bes xurmada bisha ramadaan baa xurmo leh bisha ramadaan maxay leedahay xurmay leedahay marka xurmada bisha ayuu qofkan meel kaga dhacay sidaa awgeed baa kafaarada u timi laakiin waxa weeyaan maalmaha kale ama bisha ramadaan aan ahayn ee qofku uu sooman yahay soonkiisa hadduu jimaac la yimaado soonku waa jabayaa waana qallayn doonaa uun maalintaasi uu soonki jabiyey kafaarana lagama doonayo kafaaradu maxay gaar ku tahay markaa ya bisha ramadaan saas wey oo markaa quyudu inoogu iyuu inoogu jirtaa iyada lafteeda wuxuu yihi wayajibu maca alqadaai qalaha la jirkiisa waxaa waajibaya lisoomi soomka markaas uu qalaynayo waxaa u waajibaya alkafaarat lcudmaa kafaaradii weyneyd watacziiru iyo tacziirta ayaa waajibaya calaa man cid bay ku waajibaysaa afsada soomo soonkiisii fasahaadiyey oo jabiyey fii ramadaana ramadaan dhexdeeda marka ramadaantu wixii ramadaan ahayn ba ku baxaa kaas maarti yowman kaamilan maalin kaamil oo dhammaystiran yani waxa weye yowman kaamil waxa logala jeedaa qofku markuu ficilkan sameynayay ahliyadiisi way dhamaystirnayd wuxuu ahaa caaqil baaliq caqligiisu waa joogo qof qaangaaday buu ahaa oo caqligiisu joogo ahliyadiisii baa ilaa intuu gabalku dhacayay ehelnimadiisaasi baaqi bay ahayd wey waxaa ku baxay jimaac buu la yimi dabeetana wuu waashay ama waaba dhintaba bacda alwai intayna maalintii dhammaanin ilaa maalintii baa la soomayaa intayna maalintii dhammaanin ayaa wadci buu la yimi kabacdi wuu waashay ama wadci buu la yimi soonku waa buuray intayna maalintii dhammaanin waa dhintay waxba kafaara lagu maraa waayo yoomkii kaamil maaha yowman kaamilan kaamil waxaa loogala jeedaa ehelnimadii ehelka u ahaa soonka waa in ay maalintaasi u dhamaystiran yahay oo dee uu dhamaystirto isagoo ehelnimadiisi ay baaqi tahay waxaa ku baxaya markaa isagoo maalintii oo aan dhammaanin inuu ehelnimadii ehelka uu ahaa soonka inuu ka baxo waalidii iyo dhimashadii iyo kuwa lamidkaa waay so halkaa ma aragti yowman kaamilan bijimaacin taamin jimaac taama ya jimaaca waa inuu taam yahay oo halkan waxay ku saareen culimmadu waxa weeyaan dhowr arrimood bu kusan waxaa ka mid ah jimac waa inu dhamaystirmo jimaac dhamaystiran oo galmo dhamaystiran bay noqonaysa marka waxaa ku baxay isagoo aan jimaaciiba aan gaadhin ya oo manida ay ka timaado soonkiis waa jabo jimaaciina muu gaadhinba soonku waa jabay kafaar ma laga doonaya maya waayo jimac ma dhamaystirna bijimaacin taamin jimac waynu taamiy waay hadda soo ma aragti gabadhana way ku saaran iyadana halkaas kolley culimadu qaarkood sida khazali oo kale gabadhiina waxa yidhi halka way ku baxaysaa marka bijimaacin taami ahima bihi oo ku dambaabay lisawmi bisababi sowm soonka markaasi awgii marka waxaa ku baxay qofkii isagu waxa weeyaan lisawmi baa la yidhi lisom e bisababi sowm liajli sowm soonka markaa awgii weeyi waxaa ku baxay qofku wuu soomanaa qof aan soomanayn asbaxa muftiran wuxuu waa barsi isagoo aan soomanayn uma zana deetna waa zinaysta oo zinu leyi walciyaadu billah markaa qofku waa inuu soomay waxaa ku baxay iyadana qofkii musaafirka ahaa aan ruksada haystay ruas ila ruks isagoo haystaa qofka musaafirka ruks u haystaa wuu afuri karaya isaguna dana jimaaci bu leyin kaasina isaga kuma jiro waa isagu ruks u haystay ah inaanu soomin isagu isagu waajibku mu ahayn marka quyuuddaas halkaa inagu xihan waxaa kale iyaduna soo gudagelaya meeshan oo lamid a qofkiis ilaaway iyo qofkii jaahil bitaxriim maba garanayaba inay xaaraan tahay jimaacu inuu xaaraan yahy maba garanayaba iyadana soonkiisu kafaaro lagu yeelan maayo soonkuna ka jaba maayaba isaga laftiisa oo wuxuu soo gelaya halkii naasiyan ma nasiya ayuu soo geli doona xadiidkii aan tilmaanay ayay culimadu soo geliyeen isagana wayajibu maca alqadaai qallaha maciisa waxaa waajibaya alimsaaku afaysi ayaa waajibaya lisoomi soonka markaasi loo afaysto fii sittati ay fii sittati mawaadica lix meelood dhexdood alawalu ka hore waxa fii ramadaana ramadaan dhexdeeda ayuu waajibi doonaa laa fii gayrihi gayrkii maya calaa mutacadin qof ku xadgudbay bifitrihi afurkiisa ayaa markaas waxa weyaan ku waajibi doonaa wathani kalabaadna calaa taariki niyati qofkii niyada ka tegay ayuu ku waajibi doonaa leylan habeen fi lfardi fi sami lfardi wathaalidka saddexaadna calaa man cid ayuu markaas ku waajibaya tasaxara suxurtay daanan xaalow yahay mid u meleeyay baqaaa leyli habeenkii markaas waxa weeyaan baaqi noqoshadiisa habeenkii inuu baaqi yahay oo fabaana waxaa caddaaday khilaafuhu sidaa khilaafkeeda ayaa caddaatay waraabic kafraadna calaa man cid korkiisa ayuu ahaaday afqara afuray daanan alguruuba isagoo malaynaya in markaas qoraxdii dhacday fabaana waxaa caddaaday khilaafuhu aydan sidoo kale sidaasi ka duwan baa caddaatay walkhaamisu kashanaadna calaa man qof korki korkii ayuu ahaaday oo ku waajibayaa baana lahu ay u caddaatay yowmu halaaiina min shacbaan maalintii soddonaad ee shacbaan ayaa waxaa u caddaatay anahu min ramadaan maalintaas inay ramadaan ka mid tahay wasaadiska lixaadna calaa man cid korkiisa ayay ahaatay sabaqahu maaulmubaalaqati biyihii uu ku xeel dheeraaday markaas waxa weeyaan ay dhaaftay oo min madmadatin luqluqashali wasinshaqi sandaarsi wayajibu maca alqadaai alimsaak wuxuu kala jeedaa imsaak imsaak waa afaysiga wey haysashada ama ka joogsi laga joogsado wixii soonka dee jibinaya cunitaankii cabitaankii in laga joogsado wey qofki isagoo isaga oo laga rabo inuu qalleeyo oo qallow saaran yahay ayaa lix meelood ayuu haddana afaysanaya in waba una taabanayni hadda ma soomano ogow ma soomana isagoo aan soomanayn oo maalintaasi waxa weye soonkeeda maalintaas soonkeeda qallaheedii laga doonayo ayaa haddana waxaa la rabaa wixii uu iska ilaalinaya qofka sooma inu iska ilaaliyo muxuu caynkaa u sameynaya xurmatan lilwaqti bisha bisha xurmale bisha ramadaan ba xurmale marka xurmadeeda la ilaalinaya marka adiga oo qallayn doono maalintan ya waxaad shabahdaa qof sooman o kale shabah qofka sooma say u shabahaysaa qofka sooman waxba ma cuno waxba ma cabo wixii soonkii jibiniy uu iska ilaalinaya adiguna iska ilaali waxaas mana soominid maalintan waad qallaynaysaa sababta loo samey caynkaas waa maxay waa xurmada waqtiga wey xurmatan lilwaqti waqtiga la xurmeynaya ma fahamteen halka ya imsaakan loo jeeda ma aha waxa weeyaan qofkii soomanaa marka hore waa iska ilaalinaya laakiin qof maalintaasi qallayn doona oo maalintaa lagu leeyahay oo soonkiisiiba hadduu doona aan aanu jirin oona asaxaynin waa waa laga yaba ina tirahdid mar haddaan sonkaaga waan asaxayn de waa iska cun maya ha cuni baad dhamsa maalintaana qalleen soomanuuna qof soomanoo kale noqo lix meelood bay noo sheega adaba lixda meelood hadda eeg wayajibu maca alqadaai qallaha maciisa waxaa waajibaya la jirkiisa alimsaaku lis alimsaaku imsaaku marka waxa weeyaan maxay afaysi afaysi maxay wixii la cunayey la cabayey diin laga joogsado waaye lisoomi markaa si soonka u sugnaaday fii sittati mawaadica lix meelood ayay waajibaysaa alawalu ka hore fii ramadaana ramadaan dhexdeeda ayay waajibi laa fii gayrihi gayrkii maya calaa mutacadin qof ku xadgudbay ku waajibi doontaa bifitrihi afurkiisa soonkaa jabintiisa ku xadgudbay fii ramadaan waa bisha ramadaan wnag bisha ramadaan xurmo gaaray leeda iyado soo ma waa bisha ramadaan keliyo bil aan ramadaan aan ahayn qofku hadduu soonkiisii uu qalaynayey ama waajibka ku ahaa uu jabiyo imsaaq waajib imsaaq waajib ku noqon maayo isku cuni doono maalintan uu qalayn doono dib uu la iman doono halkan ramadaanta la ilaalinaya xurmada ramadaanta waay calaa mutacadin bifitrihi wuu ku yihi ogowo qofka afurkiisa markaas waxa weeyaane ku xadgudbay qofkii ku xadgudbay jebitaanka uu jebinaya soonka oo ogaan buu ujebiyey weeyaan ogaan buu ujebiyey cudurdaar la-aan marka fii ramadaana waxaa ku baxay somankii kale ee dee waajibkaha nadarkii oo kale iyo qalihii iyo kafaaradii iyo kuwaas kuma jiraan waa bisha raba waa rabadaanu keliya weeyaan waa rabadaan dhexdeeda inu dhaco wey rabadaan dhexdeeda inu dhaco wathaani ka labaadna calaa taariki niyati qofkii niyada ka tegey ayay korkiisa ahaatay oo ay ku waajibtay leylan habeenkii inuu niyado ka tegay fi lfardi soonkii faralkaa dhexdiisa soonka faralka ah waxaa waajiba in la niyoodo goorma habeenkii soonka sunnahana habeenkii waa la niyooni maalinta hadduu niyoodana way asaxaysaa matalan waxaa dhici karta inaad aroortaa gelinka horeba is tirahdo maad iska soontid maantaba adoo xali aan niyooninba waa soonkii sunnaha ahaa deetna xilligaa aad diyada aad bilowday sax buu ku noqonaya soonkaasi laakiin soonka faralka waa in habeenkii la niyoodaa qofkii qofbaa habeenkii haddaba aan niyoonino ilaaway waa ka tegey waagiina saas ugu dilaacay mabuu niyoonba soonka maalintaasi uma jiro waa rabadaan hadda uga warramadan dhexdeeda weeyaan soonka maalintaasi ma jiro miyuu iska cunaya horta maalinta maalinta maxaa laga doonaya inuu qalayo soo ma ila maalintaasi ma jirtee qalla ku waajibay maalinta haddaba mar hadduuna soonka u jirin miyuu iska cunaya maya ma cunayo wuxuu shabihi doonaa qofkii soomanaayo wixii soonka jibini wuu iska ilaalin doonaa isaguna wuu afaysanaya marka xurmatan lilwaqt bisha rabadaan buu xurmeynaya waxaad ka warantaa qof ayaa waxa uu soon kafaara buu soomaya oo waajibkoo laga doonaya habeenkii baa ahayd inuu niyoodo wuu ilaaway sidii buu kuwaa baristay muu niyoonin buu ka tegay habeennimadii niyadii buu ka tegay qofka maxaa laga doonayaa mar haddii uu waagu u dilaacay isagoo aan niyoonin soonkaasi ma jiro maxaa laga doonaya inuu afaysto soo ma oo iska ilaaliyo wixii maaragtay soonka jebinaya soo ma ya rabadaanu bay gaar ku tahay markaa qofkaa isaga imsaagaas waajibku maaha waayo ramadaan bay gaar ku tahy waa inaga sheegnay soo maarati la soco waa bisha rabadaanu bisha rabadaan xurmo gaaray leedahay iyadu waa tii kafaaraduna ka waajibaysay halkaa misaan ku haynaa laba wathaalida ka saddexaadna calaa man tasaxara calaa man qofka korkii ay ahaatay oo ay ku waajibtay imsaag uu ku waajibay tasaxara suxuurtay daanan baqaa alleyli isagoo u malaynaya habeenka marka waxa weeyaan baaqi noqoshadiisa habeenkii inuu baaqi yahay inuu habeenka jiro ayuu malaynaya fabaana waxaa caddaaday khilaaf sida khilaafkeeda caddaatay wuxuu uu suxuurtay wuxuuna moodayay weli habeenkii inuu baaqi yahay waxaana caddaatay xilligu wax cunaya inay maalin ba ahaydba oo bimacnaa habeenku dhammaaday baa caddaatay waraabicu ka afraadna calaa man aftara calaa man qof korkii ayuu markaasi ahaaday oo waajib ku yihi imsaaku aftara afray daanan ilguruuba isagoo u malaynaya inay cadceed ay dhacday fabaana waxaa caddaaday khilaafuhu sida khilaafkeeda ayaa caddaatay aydan noqday sidaa khilaafkeedaba isagana u caddaatay oo markii hore wuxuu moodayay in cadceed dhacday deetna markaasu afuray waxaa caddaatay in cadceed soo jeedaba in cadceedu soo jeeda ayaa caddaatay labadaa qofba soonkiisa asixi maayo labadaa qoloba labada qolo waa kuwe cabdillaahu labadaa qolo waa kuwe laba laba qolo aynu sheegna sama imka ya labada qolo ma haysaa waay waad maqneed adu a maqnaan tafadal a a wuu suxuurtay waxbuu cunay isagoo u malaynaya weli habeenkii inuu sii jiro oo aanay gaadhin arwaagii inuu dilaacay deetna waxaa caddaatay xilligan waxuu cunayaaba inay tahay maalin bimacnaa habeenimadi waa dhamaatay habeenki waa dhamaaday kaas waa mid ka labaadna afuray a a qoraxdii oo soo jeeda iyo wuxuu u maleeyey inay qoraxdii dhacday markaasuu afuray waxaa caddaatay inay qoraxdii soo jeedo labada qoloba soonkooduma asaxayo soonku waa jabay haye mar hadduu soonka jabayna imsaaq buu la imanaya inta maalinta ka hadhay kaas isagu aroortii usoo bilaabantay de maalintaasoo dhan iska wuu afaysan doona maalintan wuu qalaynaya soonkaasi ma ma jiro kanna wuu afaysan doona maalintan wuu qalayn doona inta wuu hadhay wuu iska wuu ka joogsan doona wixii markaas soonka ka jabinay waay marka halkan waxay noga caddaanaysaa qofku inuu hubsado xilliga uu suxuuranayo inuu si fiican iskaga hubsado xilligu afurayana uuna si fiican u hubsado mu-adinkuna waa qof ammaanahayaa weeyaan waa la aaminay warkiisa dad fara badan ayaa marka waxa weeyaan eh, ku tukanaya eh, dad fara badan baa ku afuraya marka waa inuu waktiga u ilaaliyo afurka iyo iyo maaragtay kawaaga eh, salaada s- muxuu ahaa salaada subaxba waa inuu ilaaliyo oo mid walba waktigiisa waa inuu si fiican u hubsado marka isagoo hubsaday waa inuu ilaaliyo wlkhaamisu ka shanaadna calaa man qof kor- korkii ayuu ahaaday baana lahu ay u caddaatay yowmu halaaiina min shacbaana yowmu halaaiina maalintii soddonaad oo min shacbaana shacbaan ka mid a ayaa waxaa u caddaatay anahu min ramadaana maalintaasi inay tahay ramadaan waxaynu soo marnay waxyaabaha w- eh, eh, bisha waxyaabaha lagu soomo waxaa ka mid ahayd ikmaalu shacbaana halaaiina yowman soonku wuxuu ku waajibo wuxuu ku waajibaa shacbaan in soddonkeeda la dhamaystiro waa goorma goorma soddonka shacbaan la dhamaystire ay adiga marka bisha la arki waayo sagaal iyo labaatan marka bisha tahay haddaa la arki waayo maalinta soddonada waa la dhamaystiraya oo la soomi maayo marka maanta waxaan odhanaa waa soddon bishu berrina koob inoo noqon doonta ramadaan waxaa caddaatay maanta oo bishu soddon ay tahay inay ramadaan tahay baa caddaatay qof qofkaasina muu soomin ama dad badan ba ha noqde ama qof keliya ha noqde muu soomin oo saddonkii shacban mu dhamaystiro xalay muu maqal war sheegaya in waxa weeyaan rabadaan ay tahay maalnimadiiba ayuu ogaaday inay maanta rabadaan tahay haddaba maanta waa rabadaan iminku miyuu bilaabaya soonkii maya maalinta waa lagu leey maalinta waa u qalayn doona maalinta waa uu qalayn doona baqiyatu yowmihi maalintiisa inta hadhayna imsaak buu la imanaya waxba cuni maayo isagoo maalin nin waa rabadaan ilaa ina xurmeynaya maalintaas isaguna hadhow wuu qalayn doonaa maalintaa qalaa lagu leeyahy maxaa lagu leeyahay qalaa lagu leeyahay waxaa dhici karta in bishii rabadaan ay ku dhamaato sagaal iyo labaatan isagu markaa sideed iyo labaatan cishuu soomay waxaa laga yaabaa inay soddon ku dhamaato isaguna wuxuu soomay maxay sagaal iyo labaatan buu soomay markaa adugu calaa xal maalintaas ugu qalaynaya qalaa laga doonaya wasaaduska lixaadna calaa man qof korkii ay ahaatay ku waajibtay sabaqahu uu dhaafay maa mubaalaqati biyihii ku-xeeldheeraashada ku xeeldheeraaday min madmadati waistinshaqin biyihii markaa waxa weeyaan almubaalaqatu min madmadati waistinshaqin almubaalaqa waa biyu ku xeeldheeraaday wey oo min madmadatin luqluqasho leh waistinshaaqin iyo markaa eh, sandaarsi min madmadatin luqluqasho iyo wastinshaaqi sandaarsi maa lmubaalaqa qofku marka uu s- eh, waxa weeyaan uu sooman yahay lagama doonayo inuu ku xeel dheeraado luqluqashada iyo sandaarsiga laakiin marka aanu soomanayn maxaa laga doonaya inuu ku xeel dheeraado oo sankana kor u geliyo luqluqashadana aada u luqluqdo ayaa la doonaya marka biyahaas uu ku xeel dheeraaday maxaana laga doonaya inuuna ku xeel dheeraan ba laga doonaya mubaalaqadaas biyihiiba markaa ku- ku cararay sabaqahu way dhaafeen hoos buu u dhaafay oo calooshii bisaa ku gaadhay isagana soonkiis waa jabay ilan wuu isaga ku mubaala inuu ku xildheeraada ma ahayn isaga ku xildheeraada marka mar hadduu soonka jabay isagana waa afaysanaya imsaak buu la imanaya lixdaa meelood wey mubtilaat soom yabtulu soomu soonku waa burayaa biriddatin ridda ayuu ku burayaa waxaydan xayd ayaa uu ku burayaa wanifaasin nifaas ayuu ku burayaa aw wilaadatin ama dhalma ayuu ku burayaa wajunuunin iyo waali walow laxda tabaha noqday wabiiqmaa'in iyo miyir doorsoon wa sukrin sakhraannimo tacaddaa bihi qofku markaasuu ku xadgudbay in camaa labadaas hadday camimaan oo ay wada gaadhaan jamiican nahaari maalintii oo dhan halkan wuxuu naga warramay soonka maxaa jibinaya soonka waxyaabahu ku jabaya nooga warramaya wuxuu ku jabayaa biriddatin diinta oo laga baxo walciyaadu billah qofku diinta hadduu ka baxo riddadu acmaashu way burisaa wuxuu ilahay hi waman yartadid minkum can diinihi fayamut wahuwa kaafiru faulaa'ika xabidat acmaaluhum acmaashooda ayay markaa burtay lain ashrakta la yaxbadanna camaluka waay ma riddadu way burisaa qofka ad isagoo saman haduu diinta ka baxo diinta maxaa lagaga baxaa hadal ficil ictiqaad shaki intaba lagaga baxa qof hadduu qur-aanka ka shakiyo ama aayad qur-aanka ka shakiyo ama rasuulka ka shakiyo ama ilahay ka shakiyo ama diintaba u ka shakiyo diinka waa ka baxaya hadduu ictiqaado awliyadu inay roobka keento carruurta ay ku siin karto aakhira ay wax kuu tari karaan cadaabka kaa badbaadinayaan janno ku siin karaan amaba inay adduunyada kala dabaraan hadduu ictiqaadana iyadana diinta waa ka baxaya hadduu kitaabka qur-aanka meel ku tuuro quruna ama uu ku istaago ya iyadana diinta waa ka baxaya waa ficil hadduu ilaahay caayo rasuulka caayo iyadana diinta waa ka baxaya waa qowl intaba waa qowl iyo ficil iyo ictiqaad iyo shaki intaba way noqota wa xaydin xayd iyo wa nifaasin nifaas aw wilaadatan ama dhalmo yani wilaadada waynu soo sheegnay nifaaskii wilaadada farqiga u dhexeya soo ma yaa sheegay ay adiga a kee weeyaa kaasi wilaadada wilaadada dhiig ma leh nifaaskuna dhiig buu leeyahy markay umusho waayo saddexdaasina way burinayaan ya marka wilaadadana dee markaan idhaahno merigu waa waajibayaa wey marka gabadhii maalinta iyadoo in yar ka harsan tahay in yar iyadoo ka harsan tahay hadday xaydo ama ay umusho soonka waajaba daqiiqada ka harsanba soonka waajabaya wajunuunin iyo waali walow laxdatanba ha noqotabe intaan s laxdaba ha noqoto wax yarba ha noqoto wa biiqmaa-in iyo miyir doorsoon miyir doorsoon iyo wa sukrin sakhraannimo qofkuu sakhraana sakhraanadaasoo tacaddaa bihi uu ku xadgudbo qofku in camaa labadaasi hadday wada gaadhaan oy camimaan jamiica nahaari maalinta oo dhan marka am in camaa haddii labadaas wada gaadhaan waa waa iqmaaga iyo sukriga waay sakhraannimada wuxuu nagu yihi tacaddaa bihi uu ku xadgudbay habeenkiibuu khamri cabay habeennimadii in hadduu maalimada khamri cabo saan kuwa jabayaabe habeenkiibuu khamri cabay isagoo sakhraansan buu soo gaadhay maalinimadii isagoo sakhraansan ayuu maalinimadii soo gaadhay weli waa sakhraansan yahi de soonkiisu isaga ma buraya ma asaxay hadda ma aragta waayo miyir doorsoonkuna qofka koomu galay iyaduna waa waa saas oo kale haddaba labadan wuxuu noogu qeyday qofku hadduu miyir doorsoomo amaba uu suuxo ama uu koomo galo waxa uu soonkiisu uu jabayaa marka maalintii oo dhan u miyir doorsanaado ee uu maqnaado iqmaagaasi waa maalin jamiica nahaar maalintii oo dhan wey laakiin haddii uu miyur doorsoomay ama kooma u galay qeyb maalintii ka mid a kadibna uu soo noqday uu soo baraarugay ya oo caadi uu kusoo noqday soonkiisa waxba noqon maayo hadday su-aal lagu weydiiyo oo lagu yidhaahdo qof baa suuxay ama uu waxa weeyaan uu xanuunsadayoo wuu soomanaayo uu xanuunsadoo koomuu galay soonkiis miyuu jabay maxaad ku jawabaysaa waxaad odhanaysaa haddii uu soo baraarugo ya soonkiisu waa sax haddii laakiin maalintii oo dhan uu koomada ku jiray se u dhamaystiran tahay soonkaasi waa ka jabay ya haddaba sa waxa ka duwan hurdada qofku hadduu sexo markii uu suxuurtay buu seexday mabuu toosinba ilaa iyo maaratay suxuurtii kaleba soonkiisa ma jira ha soonkiisa soo jira isaga isagu lamid maaha iqmaagi uu ka duwan waay aliftaaru fi fii ramadaana arbacatu anwaacin afurka la afurayo ramadaan dhexdeeda ayuu halkan inooga warramaya xukmu iftaari fi ramadaan ramadaan dhexdeeda in la afuro la cuno afurku waa wax la cuno wey ya qofku inuu afuro muxuu noqonaya xunkeeda aliftaaru fii ramadaana ramadaan dhexdeeda afurkeedu arbacatu anwaacin afar nooc wey waajibun mid waajiba waajibta inu qofku inuu afuro oo aanu soomin inuu afuro oo aanu soomin waajib bay ku tahay kamaa fi lxayd wanifaas sida xaydkii nifaaska oo kale ku sugan wa jaa-izun mid jaa-isa kamaa fi lmusaafiri sida markaas kusugan qofka musaafirka iyo walmaridka xanuunsanaya walaa walaa markaa walaa ay laysa biwaajibin mid aan waajib aan ahayn walaa jaa-izin jaa-izna aan ahayn mid waajibna aan ahayn mid banaana aan ahayn xaaraanna aan ahayn makruuhna aan ahayn weeyaanka saddexaad kamaa fi majnuuni sida kawaala markaas ku sugan wa muxaraminka afraadna waxa wey mid xaaraana kaman akhara waa mid dib dhiga oo kale qadaa ramadaan ramadaan qalaheedii maca tamakuni iyadoo suuragal u tahay inuu markaasi ula yimaado xataa daaqa alwaqtu canhu ilaa waqtigii markaasi cidhiiri ka noqday inuu afura isna waa xaaraan bay ka tahay waay afurka ramadaan la afuro dhexdiisa mar qofku waxay ku noqonaysaa waajib inuu afuro marna inuu afura jaa-is bay u tahay marna xaaraan bay tahay inuu afuraaba inuu soomaa waajiba inuu afuro xaaraanaba inuu afuro iyo xaaraan noqonaysa ya imsan shay ya saddex soo maha iyo mid aan waajibna aan ahayn jaa-isna aan ahayn xaaraanna aan ahayn waa mise afar mid waa waajib in la in la afuraa oo wax marka waxa wey qofku inuu afuro oo aanu soomin waajibka ku tahy waa ki kaasi waa gabadhii xaa-ido lahayd ama nifaaska lahayd inay soontaa waa waa waa waa waa ka xaaraan inay soontaa waa maxay waayo waxaa soonka shart u ahaa inay daahir tahay daahirna maha maanta hadda soo maarti ya maxaan idhi adiga ha ha ku celi adiga de damay aadan kula hadlay ya ha waa ka xaaraan oo saas weeyaan soonku waa ka xaaraan marka mar hadda rasuulku xaaraan ka yahay ina soonto maxaa waajib ku noqonay ya ina afurtaa waajib ku noqonay waa waajib waay ka labaadna waa jaa-is waa qofkii musaa musaafirka ahaa socotada ahaa isna way u banaantay inuu soomaano way u banaantay inuu afuraan way u banaantay labaduba u banaayin qofkii musaafirka iyo qofkii xanuunsanayay labadaba midna waa ka xaaraan maxaa xaaraan ka ah inuu afuro xaaraana inuu inuu soomaa waajib ku ah inuu soomo waajib ku tahy inuu afuro xaaraan bay ka tahy waa kii kaasi bil rabadaan baa lagu lahaa ama wax kamid a lagu lahaa maalmo kamid a lagu lahaa maalmaha markaa cudurdaar buu haystay waxay noqotay inuu qaleeyo maalan qalihii buu isagoo oo qalayn karaya oy suurtagal tahay inuu qaleeyo ayuu dhayaalsaday deetna dib buu dhigay rabadaantii wa rabadaantii kala soo gashay oo rabadaantii kale soo dhawaatay waxa hadhay uun maalmaha uu qalaynaya oo keliya un maalan waxaa lagu lahaa toban cisho toban cishaa lagu lahaa tobankii cishe muu qalaynin waxaana soo maray wakti uu qalayn karaya baa soo martay ilaa ay rabadaan ka hadhay toban cisho toban cisho baa rabadaan ka hadhayba waa tobankaa cisho ee lagu lahaa unbaaba ka hadhay rabadaan waxa waajib ku ah inuu soomo rabadaan ka hor ma sooma la doonaya len rabadaanti kale ka hor dhan sooma la doonaya tobankii cisho harsan oo keliya baana hahay inuu afura xaaraan bay ka tahy inuu afura xaaraan bay ka tahy soo sama inuu afura waa ku waa ka xaaraan waa ka xaaraan waxaa waajib ku noqonay maxay waay afur inuu afura waajibku ma aha xaaraanna kama aha jaa-isna ma aha makruuhna waxba xukunba mabale xukunba mabale kaas waa ke waa ninka waalan ninka waal maa ohanaysaa inaad inaad soontaa ma kugu wajib ohanaysaa inaad afurtaa ma kugu wajib ohanaysaa isaga xukunba male rufica alqalamu can halaatat waa intaas aliftaaru fii ramadaan arbacatu anwaacin afar nooc weeyaan waajibun mid waajiba kamaa fi lxaa'id walnufasaa sidaa kusan gabadha xaayada iyo gabadha nifaas kale oo kale wa jaa-izun kamaa fi lmusaafiri walmariidi sida qofka socotada ah iyo ka xanuunsanaya oo kale walaa walaa walaada hore ay laysa biwaajibin walaa jaa-isin saas way micnaheed laysa bijaa-izin laysa biwaajibin walaa jaa-izin walaa muxarama raac da doontid marka walaa ay laysa biwaajib qayb aan waajib aan ahayn waya walaa jaa-iz walaa xaraam walaa makruh kamaa fi lmajnuun sida kawaalan oo kale kawaalan ku sugan oo kale wamuxaramun iyo mid xaaraana kaman ahara si mid dib u dhigay qadaa ramadaana ramadaan qalaheeda maca tamakuniha iyadoo markaas suuragal tahay inuu qalaya suuragal u noqotay waa soo waqti uu qallayn karaa soo martay xataa daaqa alwaqti canhu ilaa waqtiga markaasi cidhiidhi ka noqday waqtigiiba cidhiidhi ka galay in yarun baa markaa waxa dhay waay wa aqsaamu lifaari aqsaamta qeybaha markaa afurkun arbacatun aydan sidoo kale waa afar weyn maa yalzamu fiihi lqadaa nuska qaarkan waxay qorayaan awaluhaa maa yalzamu fiihi lqadaau mid qalluhu markaasi uu ku waajibayo iyo walfidyatu fidyadu ay ku waajibayso wa huwa ithnaani kaasina waa laba weeyaan alawalu ka hore alifqaaru likhawfin qofka oo u afura cabsi calaa gayrihi geyrkii korkiisa ahaatay awgeed muu afuraya wathaani ka labaadna alifaaru maca alifaaru afur qofku rabaanta dhexeedu afuro maca takhiiri qadaai maca takhiiri qadaain isagoo qalihii na markaas waxa weeyaan dib u dhigay lala qabo maca imkaanihi iyadoo suuragal u tahay markaas inuu soomo maca imkaanihi iyadoo lala qabo soonka suurtagelnimadiisii uu soomayay xataa yaatiya ramadaan aakhiro ilaa ramadaanka markaas ay u timid ay soo gaadhay wa haaniyaha ka labaad maa yalzimu fiihi lqadaau waa mid qalih markaasi dhexdiisa uu waajibayo duuna alfidyati fidyi markaa iyada maya fidyma waajibayso wa huwa isaguna yakuru waa fara badanaya aqsaamtiisa iyo afraaddiisu way fara badantahy noocaasi ka muqmaa caleyhi kim yar doorsabey baa ka mid a ka muqmaa caleyhi oo kale weeyaan wa haaliuha ka saddexaadna maa yalzimu fiihi lfidyatu waa mid fidyada markaa dhexdiisa ay waajibayso duuna alqadaai qallaha isaga maya qalihii mu waajib wahuwa shaykhun kabiirun waana odagii weynaa weeye wahuwa shaykhun kabiirun wa raabicuha ka afraadna laa walaa ay laa yajibu shay min alqada wax qallaha ka midii waajibi maayo wlfidyatu fidyadii qalihina ku waajibma fidyadina ku waajibi mayso wa huwa almajnuunu alladii majnuunkay weeyaan lam yatacadda bijunuunihi waalidiisa aan ku tacadiyin aan ku tacadiyin waay qofku haddii uu soonkiisa jabiyo dadka dadka soon dadkii soonka dadkii afuray ee aan soomin waxay noogu qaybsamayaan dad qallo keliya lagu leeyay qallo keliya un qalun baa qalun bu qofkaasi la iman doonaa ama soonkiisa ha jabiyo ama si kaleba ha afuro hadduu xanuunsanayay ama siyaabo kale u afurayba qofkii afuray bishii ramadaan qofkii afuray bishii ramadaan wuu qalaynaya marka dadka qaar kamid waxa lagu leeyahay qallo keliya dadka qaar waxaa lagu leeyahay qallii fidya lagu leeyay ya labadibu isku raacayaan dadka qaar kamid waxa lagu leeyahay qallo keliya waxaan ujeedaa fidye keliya qallo keliya fidye keliya iyo labadaba misa saddex iyo midaan waxba lagu lahaynba qalana laguma laha fidina laguma laha waa afartaas waay wuxuu inagu yihi waa aqsaamu lifqaari afurka aqsaamtiisu arbacatu an aydan afar weeyaan markaa qofkii afuray bishii ramadaan maxaa laga doonaya waa kan ka hore waxa weye maa yalzamu fiihi alqadaau walfidyatu qale iyo fidyo ayaa kaa ka waajibaya waajib waxaa noqonaya qofkaas inuu qalleeyo fidyana waa laga doonaya wa huwa ithnaani waana laba qolada fidyaduna ay ku waajibayso yani fidye waxa weeyaan masaakiin baa wax la siinaya miskiin baa waxaa la siinaya wuxuu quutaa la siinaya waxaa la siin doonaa raashin mud cunta ah baa la siinaya marka maalin kastana wuu qalayn doonaa oo ka tagtay maalinta uu qalaynayana miskiin buu siin doonaa wax uu cuno raashin ka dharguu siin doonaa ka mid cuntaa buu siin doona labadasaas ku raacaya waa laba qolo ka koowaad waxa weye al awalu ka hore waxa weeye alifaaru likhawfin cabsi awgeed loo afuro oo qofku u afuro calaa gayrihi gayrkii isagoo cabsanaya khawfku maaha fii nafsihi maaha waa calaa gayrihi gayrkii buu u baqanaya kaasi muxuu noqonaya wuxuu noqonayaa maalan gabadha xaamilada iyo gabadha murdicada ilmaha nuujinaysa iyada waxaa loo ogol yahay horta hadday soomi karto way soomaysaa hadday soomi karto iyada oo uur leh oo xaamilo ah hadday soomi karto oonu soonkaasi iyadana dhib u keenaynin ilmaha caloosha ku jiran u dhib u keenaynin way soomaysaa ta nuujinaysana waa la mid iyaduna hadday soomi karayso way soomaysaa waxay noqotay way soomi kari weyde markay soomi kari weydo laba midun bay noqonaysaa inay nafteeda u baqato iyo inay ilmaha u baqato ilmaha caloosha ku jira ama ilmahay nuujinayso haddii ilmaha ay u baqato waa calaa hayrihidaa uu sheegaya sheekhu iyadu nafteedu umay baqanine qof kale u baqatay qofka kale waayo ya ilmaha markaa qofkaa kale baqasho loo baqanayo awgeed bu qofku waa furay waxaa la mid a qof dad meel ku jira badbaadinaya waana soomeyn ama dab bay ku dhaceen meel dab ka baxay weeyaan ama waa dad qarqoomay oo marka waxa weeyaan biyo ku dhex jira maana wad qofkaas inuu badbaadiyo badbaadinta qolada uu badbaadinayana ilaa wuxuu u afuro wuxuu cuno dee ma badbaadin karayo marka isagu naftiisii maaha dadkan kale ayuu u afuraya hadda soo maaragti waa calaa hayrihi marka marka qofkaas maxaa laga doonaya qalena waa laga doonayaa fidina waa laga donaya marka gabadhii iminka iyadu waxa weeyaan gabadhii xaamilada ahayd markay u baqatay nafteeda waxay leemanaysaa uun qalo keliya laakiin markay u baqatay ilmihii yara nafteeda maaha ilmihii yara markay u baqatay maxaa laga doonaya qalle waxaa u raacaya fidya marka waxa weeyaan aliftaaru likhawfin calaa hayrihi calaa hayrkaas ma fahanteen halka ya ku celi a ku celi a aliftaaru likhawfin calaa hayrihi a ya ha waay qalaya fidya laga doonay waay ilmahaba umay baqani nafteeda u baqatay saas marka qofku markuu u afuro qof kale cabsi u cabsanay qof kale cabsi u cabsanay markuu u afuro maxaa laga doonaya laba shay ila u afuray lena maalinta u afuray qalaheedi iyo iyo video wathani ka labaad aliftaaru waa afuritaan bisha rabadaan markaas qofku waa afuray maca taakhiiri qadaa'in iyadoo lala lala qabo wixii markaa maca taakhiiri qadaa'in qalle dib u dhigitaankii qalle dib u dhigitaankii qallihiibuu dib u dhigay maca imkaanihi iyadii suurata suuragal u tahay iyadoo lala qabo suuragalnimo uu soomi karo maalmahaas xataa yatiya ilaa uu yimid ramadaan aakhar ramadaan kale qofkani wuu afuray cudurdaarbubu u afuray qallihii maaa qallihii laga doonayey dib buu dhigay suurtagal bayna u ahayd in uu soomo mabuu soomi mar rabaantii kalea soo gashayba mar hadday rabaantii kale soo gashay horta rabadaantan soo gashay soon rabadaantan marka dhamaysidna rabadaantii hore lagugu lahaa qalee fidna raaci ila adaa dib u dhigay suurtagalna way ku ahayd marka hadda iska ilaaliyo maca tamakunihidaasi halkaa horena iyadana qeyd bayno ahayd maca tamakunihi halkaas kaman ahara ramadaana kaman ahara qadaa ramadaana maca tamakunihi way u suurtagal bay unoqo u tahay qofkan inuu soomo waxaa ku baxay haddii suuragal buu noqon weydaba qof baa xanuunsaday rabadaan buu xanuunsaday ya dabeetana wuxuu isloo bugsan doontaa wuu afuray xanuunkii mabu istaaginba waa jiray waa socday waa ilaa rabadaantii kale soo gashay ilaa rabadaantii kale soo gashay qofkaas cudurdaarkiisu weli waa baaqi soo maaragti maca tamakunihida kuma jiro laakiin maca tamakuni waxay noqonaysaa wuu xanuunsaday rabadaantii wuu afuray dabeetana muddo ka bacay waa bugsaday maxaa laga doonaya markaa markuu bugsaday inuu qallayo muu qallayn wuu iska daayay wuu dhayalsaday rabadaantii kalaa soo gashayba rabadaantii kale marka soo gashay kama gaadhsiin karayo hadduu sidaa soonka ma soomi karayo waxaan odhanaynaa rabadaanta iminka soo gashay horta soon rabaantii hore waa lagu leeyay somaha weli rabaanti markay dhammaato tii hore lagugu lahaa soon maalin kastood soomaysidna fidyo raaci maalin kastood soomaysidna waxay raaci fidyo raaci marka maca tamakunihi waa sidaas weeyaan waa marka suuragal tahy hadayna suuragal ahayn qofaa socotaa waa musaafir safarba kamuu bixin ba ilaa rabaanti kala soo gashay safar buu ku jiray ilaa ramadaantii kale usoo gashay cudurdaarkii waa baaqi weli soo ma aragtid marka kaasi kuma jiro marka haddaba su-aasha inoo imanaysa waxa weeye halkan waxaa inagu yaala aliftaaru maca taakhiiri qadaai rama qadaa'in qallaha iyuu dib u dhigay ilaa rabaantii kale soo gashay kaa kalena waxaa inagu yaallaa kii xaaraanta ahayd kaman akhara qadaa ramadaan waxaan u baahayna qof labadeynoo kala duwa kaa hore ee ay waajib tahay inuu soomo oo inuu faafuro ay xaaraan ka tahy iyo kan fidyada markaan fidye laga doonayo istaag haye intii in yar baa u harhsan in leeg baa u harhsan markuu intaa inuu afro xaaraan ka ah waa sax wey kana rabaanti kale ayaa usoo gashay isagoo aan qalaynin sax wey isagoo aan qalayninba waktina aan u harsanaynba rabaantiis ka soo gashay waa saas weeyaan wathaaniha maa yalzimu fiihi lqadaau waa mid markaasi dhexdiisa qalluhu waajibayo duuna alfidati fidida iyada maya kan maxaa waajibaya wy ya qallo keliya duuna alfidati fidi ma waajibaysa iyada wa huwa isaguna yakuru yacni furuucdiisa ama afraaddiisu afraaddiisu waa fara badantay afraad fara badaan baa soo gelaya halkan waa maxaa soo gelaya gabadha xaa-idada maalmaha ay xaydka leedahay way qalaynaysaa maalmaha nifaaska leedahayna way qalaynaysaa qale kelin ba laga doonay fidye lagama rabo kii musaafirka ha wuu qalayn doonaa qale kelin ba laga doonay fidye lagama rabo kii xanuunsanayay isagana marka waxa weeyaan bugsaday ee rajaynay inuu bugsado isagana saas oo kale ya ka muqma caleyh kii miir doorsoomay saas oo kale kuwaas oo dhan ayagu qale keliya lagu leey wayna farbadayn wathalitha ka saddexaadna maa yalzimu fi lfidyati fidye markaasi laazimaysa weeye waajibayso duuna alqadaai fidye keliyan baa waajibaysa qale kuma waajibayo wa huwa sheikhun kabiiru waa oday weyn weeyaan odayga weyn islaanta weyn ee da-da ahee awood u waayey markaasi in ay soomaan ya iyaga maxaa laga doonaya fidya laga doonaya shalayna darsigeena waan kusoo sheegay waraabicuhaa ka afrad laa ay laa yajibu shay min alqadaai wax qallaha ka midna kuma waajibayo walaa alfidya fidyana kuma waajibayo qalana lagama rabo fidyana lagama doonayo wahuwa almajnuunu waa kii waalnaa aladii kaasoo lam yatacadda bijunuunihi waalidiisa aan ku xadgudbin waa qofka aan isagu iswaalin qof isagu iswaalay wax intuu cunay dootana sidaa maskaxdiisa ku doorsantay kaa maaha waxaa inoo hadhay in yar soo ma intaa aan raacin waay aladi laa yufairu ka aan jabinaynin soonkii oo mimaa kii ka mid a yasilu ila ljoofi jawfka iyo caloosha markaasi gaadhaya sabcatu afraadin toddoba shay weeyaan alladii kii laa yufairu soonka aan jabinaynin oo mimaa kii ka mid a yasilu ila ljawfi jawfka markaasi gaadhaya sabcatu afraadin waa toddoba shay weya jawfkuu gaadhayaa soonkiina ma jabinayo soonkiina ma jabinayo maa yasiru waa wixii gaadha ilaljawfi jawf iyo caloosha wixii gaadha weeye binisyaanin ilow ku gaadha ilow buu ku gaadha waay ilow buu ku gaadha maxay noqonaysaa maa yasiru waa wax gaadhay ilaljawfi binisyaanin buu ku gaadhay ilow ilow awgii haye waxbuu cunay waxna uu cabay isaga oo is-ilowsan soonkiisa ma jabaya mase ma jabaya aw jahlin isagoon garanayn hore ina soo tilmaana soo mahayn a waa qofku soonka marku ka jabayo caaliman caamidan mukhtaara aw ikraahin ikraahin wayna soo sheegay wa bijarayaani riiqin wayasil waxaa kale ku gaarayaa jawfkii bijarayaani riiqin candhuuf dareeritaankii bimaa bayna asnaanihi ilkihiisa dhexdiisa wixii ku sugnaa oo markaas waxa weeyaan ay qaado oo waqad cajaza uu kari waayo can majihi tufitaankiisana waa kari waayo licudrihi cudurdaarkiisa awgeed ayaa marka waxa weeyaan aanu u jebinay wa birjarayaani riiqin riiqu marka waa candhuufta candhuufta dareerkeedii ay ku darartay bimaa bimaa bayna asnaanihi ilkihiisa dhexdiisa wixii ku sugnaa waxaa la qofku intuu cunto cuno inay ilkuhu markaa cunta ay gasho deetna candhuuftii baa soo qaaday candhuuftii baa soo qaaday waqad cajaza can majihi inuu tufan u kari waayo yani way ku siibatay way dhaaftay iyadana waxaa dhaafay ee uu kari waayo inuu iska tufana soonkiisi ku jabi maayo licudrihi cudurdaarkiisa awgeed waay wamaa wasala iyo wixii gaadhay ila ljawfi jawfka wixii gaadhay wa kaana ahaaday gubaara ariiqin dariiq boorhkii boorhkii baa afka ka galay sanka ka galay markaasuu saas hoosta u galay boorhka qiiquna waa la mid qofka wax karinaya ee qiiqu ku baxana waa la mid wamaa wasala ilayhi wixii gaadhaa ilayhi ay ila ljawf wa kaana garbalata daqiiqin daqiiqda markaasi wixii laga hufayey iyaduna ahaaday aw dubaaban ama duksi aa'iran duulaya ayuu ahaaday oo afku ka galayo deetana waa dhaafay oo iyadana waa oo soo celin kari waayo aw naxwuhu ama wax lamida iyadana dee way adagta waxaaso in la iska ilaaliya adag boorhka dariiqa dadna iska ilaali iskama ilaalin karaysa qiiqii markaad xaabada wax ku karsanaysa ama raashinkaad karsanaysa iyadana saas oo kale daqiiqdii marka dumarku ay hufayaan ay hagaajinayaan iyadana waa saas oo kale ya marka kuwaasina iyaguna soonka waxbay yeeli maayaan wallahu aclam bisawaab nasal allah alkariim ilahay waxaynu weydiisananaa sharafta badan bijaahi nabiyihi lwasiim nebigiisa quruxda badan jaahiisa waxaynu ku weydiisanaynaa an yukhrijanii inuu iga saaro min addunya adduunyada musliman anigoo muslim ah wa waalidaya iyo labadeeda markaasi waalid waa xibaa iyo kuwan jecelahay waman ilaya ntamaa iyo cidda aniga ii nisba sheegatay ee igu abtirsanaysa nisbadeeda wa an yakfira lii ilaahay inuu ii dembi dhaafo walahum iyo iyagaba muqxamaatin dembiye waaweyn oo wax halaagaya inuu ilahay iga dhaafo walamaman iyo dembiye yaryar muqxamaadka oo dembiyada waaweyn lamankuna oo dembiyada yaryar weeyaan وصلى الله على سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف رسول الله إلى كافة الخلق ورسول الملاحم حبيب الله الفاتح الخاتم وآله وصحبه أجمعين حرير بالبررشنا وانت وكخت مشاخو رحمه الله تعالى نسأل الله الكريم بجاه النبي جاه النبي قال وتوصل وتوصل جاه النبي عليه الصلاة والسلام التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدعه nabiga alay slam jaahiisa in lagu tawasalo waa bidca weeyaan waayo atawasul biljah waa duca weeyaan waa cibaada tawqiifiya markaa saxaabadii ridwaan ullaahi calayhim kamay sugnaanin sidaa awgeed qofku waa inuu iska ilaaliyo qofku waa inuu iska ilaaliyo kitaabka sharaxaana xagga hoose ku qoran tahay tafsiilkeedii iyo aqwaashii iyo adiladii wixoo dhan masaladaasi halkaas ka akhrisan doonta insha allah halkaasaan ku daynaynaa wsala allahu waslama wbaarak calaa muxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin